kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga wareesyada radio muqdisho codka jamhuuriyadda ayuu xilligan noo kale haal alaabadi kaga yimaada barnaamijka bandhiga wareysyada waxaynu kusoo qaadanaa wareysiyo inagoo afar labaatankii saacee lasoo dhaafay si guud eegeydna xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka iyo waxyaabaha markaasi ee taagan ayaynu ku eegnaa caawana waxaad barnaamijka bandhiga wareysyada aad ku maqli doontaan hadduu eebaweyne idmo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muddo saddex bilood ah ku kordhiyey howlgalka ee nabad ilaalinta ee midowda africa saddexdaa bilood waxa ay ka dhigan tahay iyo saddexdaa bilood kadib haddii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin la wareegista ammaanka ee dalka si guud ayaynu eegaynaa oo falanqayn waxaa nagula sameynaya gaashaanle cabdiraxmaan sheekh cumar jeeni qaar oo horay u ahaa taliyihii hore ee danab ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed generaalku ama gaashaanluhu si guud waxa uu aqoon u leeyahay ciidamada iyo muddana wuu ka shaqeynaya arrimahaas waynu eegi doonaa barnaamijka intaynu ku guda jirno waxaad kale oo aad ku maqli doontaan hadduu eebbaweynu idmo iyada oo dalka si guud ay ka jiraan xaalado abaaro ayaynu eegaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda soomaaliya ayaa ka hadlaya abaaraha ka jira qaybo ka mid a gobollada dalka ee kuna baaqay in la gargaaro dadka saameynta ku yeelatay waa dadka soomaaliyeed ee abaarahaasi ay saameynta ku yeesheen ayaynu eegaynaa waa ra-iisul wasaare ku-xigeen hore xuseen maxamed faarax caydiid oo caawa ee radio muqdisho la hadlay ayaynu idiin haynaa waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aynu la yeelana sidoo kale wuxuu ka hadlaya xaaladaha ee dagaalada koox soo cusboonaaday magaalada boosaaso baaqna ayuu u diray dadka halkaasi ku dagaalamaya arrimihii boosaaso iyo colaadda halkaasi ka taagan waynu ku eegaynaa barnaamijka waxaan la hadalnay waan idiin soo gudbin doonaa waraysi aynu la yeelanay caaqil cabdiraxmaan diiriye shuqe oo ka mid ahaa cuqaashii xalay soo saartay bayaankii xabad joojinta ahaa ee magaalada boosaaso ee in xabadda laga joojiyo ay ku dalbanayeen wararkii ugu dambeeyey boosaasana barnaamijka waan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa mar kale iyo mar kale ayaynu gudagalaynaa waa habeen arbaaca taarikhduna ku beegan tahay labayo labaatanka bisha desembar waxaynu ka hormaraynaa iyada oo si guud dalka ay kaga jiraan xaalado abaaro oo macaluul baahsan ay ka jirto gobollada qaar sida mudug oo aan xalay ee barnaamijka kusoo qaadanay abaaro laga soo sheegayo sidoo kale bakool iyo meelo badan oo ka mid a jubbooyinka abaaro baahsan ay ka jiraan ayaynu caaw waxaa waraysi ee nala aan la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda soomaaliya mudane xuseen maxamed faarax ceydiid oo horey u soo noqday ra-isul wasaare ku-xigeenkii hore iyo wasiir ee dowladihii dalka soo maray waxa uu ka hadlay baaqna u diray xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira sidoo kale qaybaha dambe waraysiga mudanuhu waxa uu kaga hadli doonaa dagaalada magaalada boosaaso ee kasoo cusboonaaday oo saacadihii ugu dambeeyey halkaasi ee ka socday
soo dhawaad mudane intaa kadib xaalado abaaro oo culus ayaa si guud dalka kaga jira arrimahaasi mas-uul soomaaliyadaa tahay aadna loo garan ogyahay islo saare hore bal sidee u aragtaa
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaalida meel kastay joogaan islaan kadib waxaan rabaa inaan soomaalida ugu baaqo xogta aan ogahay midna waxaan leeyahay soomaalida culimadiinkeeda sheekh abuukar xasan maalin sheekh abdulla xariif iyo culimmada kale oo tirada badan oo gobollada iyo kulligooda joogaan labadaas sambal aan usoo qaatay inay u yeeraan culimmada oo waxaa taalla gogol soomaali nabadeed oo doorasho waxaana loo baahan yahay gacanna doorashada inaan ku wadno gacanna dadkeena iyo dunyadeena aan iyo dalka ugu gaalno soomaaliya waxay ka tirsantahay wadamada oo saxarada ah wadamada roobka la waayo laba wadan ayaa si fiican u taqaana oo aada u baartay miyiga magaalada waa dalka maraykanka iyo dalka talyaaniga labadaasna safiirka vekio iyo safiirka maraykanka iyo dhammaan international communityga dowladda ingiriiska un-ka suwan special omboyga iyo dhammaan hay-adaha magaranaysaa madaniga ah iyo hay-adaha la shaqeeya internationalka n g o yaasha gabdhaha soomaaliyeed gabdho aad u xoogana ayaan leenahay oo adduunka oo maqlo gabdhaha inay u istaagaan maxaa la yidhahdaa maadaama boqolkii soddon ayaga la qiimeeyey la siiyey sanadkan waxaa la rabaa gabdhaha oo aad ugu shaqeeyey soomaaliya waktiyada gargaarka iyo aqoon-yahanka iyo dhalinyarada in loo gargaaro howlo dhaqatada beeraleyda iyo kulmaysatadaba wadanka habaar xun oo daba dheer ayaa socoto aniga waxaan soo noolaa toddobaatan afartii marka waxaan idii sheegayaa soomaalidii waktigaas dowladda maxamed shaad durtay toddobaatan afartii gargaar badan ayay suubiyeen adduunkana suubiyey haddana laba kun iyo toddobadii dowladdii xasan sheekh iyo waktigii doorashada gargaar fiicana la suubiyey abaarta timid oo ugu dambeysay abaartaa marka waa ka dheertaa abaarta hore afrika dhan waayo daraasadaa la suubiyey saxaradan gabdhaha ka tirsannahay marka abaar oo dheel ku baxaysa maaha waa abaar daba dheer waayo marka waxaa la rabaa inaan u istaagno inaan ilaahay nagu gooliyo gacanna doorashada gacanna aan dadka u gargaarniyo xoolaha maxaa yeelay haddii xoolaha iyo dadka baaba-aan qofna dooranayo ma jirto dhib magaranaysaa halkaasna waxaan ka helaynaa inaan ku weyno dadkii annaga na soo koriyey oo wax noo qabtay marka maanta annagaa waddankan joogno soomaali annagaa kulligiin gacanta isqabsanno inaan u gargaarno dalkeena dadka hadda oo dhibaatada haysta waa dadka gudaha ku jiro marka dadkaas oo i d b ga ah in magaranaysaa gargaar taya leh iyo batimino oo caruurta iyo dhalinyarada iyo magaranaysaa haweenka iyo xoolaha in magaranaysaa cunno tayala la siiyo culimadana mas-uuliyada ka yihiin iyo ganacsatada maalka ilaahay siiya inay walaalahood ugu gargaaraan ay siiyaan maxaa yeelay maalkaas dadkii beri gadan lahaa ama ka faa'iidaan ku intifaaci lahaa waa ganacsato aan dad lahayn iyo xoolihii dad waa ku burburayaan marka maalkaas tirada badan ay haystaan gaar ahaan reer muqdisho magaranaysaa hadda waa la socdaa inay bixiyeen magaranaysaa abaaraha in xoolo badan la shugooyo laakiin waa daba dheer tahay marka in loo istaago waay waktigaan oo kale christmas galay labaatii santa maamood gaalada mashaeesuwatakoo waa tahay xuseen dhanka kale markaynu eegno xaalado doorasho ayuu dalka ku jiraa mas-uuliyiin badan oo aad ka mid tahana waxay u ordayaan xilka madaxweynaha soomaaliya mas-uuliyiintiina musharaxiinta kaalintiina ma muuqato soo lama dhigi karo iyada oo haatan dalka uu ku jiro abaaro ayaa haddana wax muuqda oo la qaban karo gargaara ama dadka dhibaataysan aad gaarsiiseen ma jiro dhankaasi maxaad ka leedahay
annaga kaalinteedna waxay xoog ku leedahay inaan la hadalno gargaarka waxaa gooni u leh maamulka wasiirada dhisan iyo dowladda marka annagana dowladdii inaan garamarno marrabno wasiirada wasiiradaa joogaan hay-adaa joogaan maamulaa dhisan waxaan kasoo shaqaynay maamulkan inuu xilka la wareego marka waxaan garab ku siin karnaa markii naloo yeero oo layidhaahdo dhinacaas awood ma lihin dowladahaas xiriir fiicanna ma lihin garabna u siiya dhalinyaro waa nimanka hadda badankood wasiirada haysto gabdho marka waxaan rabnaa iyagana waxaan dhooraynaa maxaa la yidhahdaa mas-uuliyadda iyagana haddaysan noo yeerin hadda waxaan barayska u bixinaya iyadaaba u badan laakiin hadda waxaan haysto waxaa weye soomaalida gudaha ku jirto waayo xoolo dhaqatadii iyo beeraleydi iyo kalmaysatadii
kaalinta siyaasiyiinta si guud dadka musharaxiinta iyo dadka xilalka kala duwan dalka kasoo qabtay oo indhahana bulshada u ah lagana yaabo inay ka jabroon yihiin dadka kaleeto maxay tahay kaalintooda ku aadan in la caawiyo dadkani waxaan soo jeedin lahaa caawinta sida diinta islaamka waa sadaqa waaye waa sadaqa jaariye waaye waxa weye waa zaka waaye waa waa arkaanta oo waxa weeye iimaankay ka mid tahay iyo arkaanta islaamka waa waajib waaye marka annaga maadaama aan dad ahlu kitaab nahay annaga waxaan raacayn lahay kitaabka iyo sunnada rasuulka waxa weeye kulligeen waxaa nagu waajib ah dadka gargaarka u xisaabsan in aan kulligeen wixii annaga gacanta aan ku hayno oo familkeena aan la qaybsano sida aan gurigeena iyo jeerka u bixinayno inaan gargaarka kala qayb qaadano gargaar inaan ka qayb qaadano oo oo dadka magaranaysaa aqoonteena iyo iyo waxgaradnimadeena iyo magaranaysaa qayladhaanteena aan badino arrintaasna aan u istaagno arrintana ma joogsanayso waa sidaan kuu sheegay waa ernimaa u leeyahay arrintan waa dheerta abaartan waa abaar daba dheer jila badanay soconay sagoyna soconay marka ilaahayna in la baryo oo culimmada u istaagaan roobka ilaahay keeno dhibaatada iyo mutibada ilaahay keeno waxaa looga bixi karaa waa wadajir iyo in ilaahay la wada baryo qalbiga la isku tanasulo gacanna doorashada iyo nabadda lagu wado maxaa yeele maamul la-aan dowladdii ilaa sideedii bishii february dowlad la-aan ayaana hayso waxaa la rabaa dowladda waktigeeda dhamaaday iyadana garab lagu siiyo in ay gargaarka iyada mas-uulka ah iyadii ayaa xilka sii hayso haddana waxaa kulli loo idmaday ra-isul wasaaraha rooble annaga diyaara u nahay box in loo furo in culimmada sidoo kale loo yeero aqoonyahanka loo yeero ganacsatada loo yeero shir iskugu wada nimaano kulligeenna aan ka wada qaybaan qaabano saan dalkeena u badbaadsan lahayn gacanna aan doorashada aan ku wadno gacanna aan badbaadada ku wadno intaas ay colaadana la yeereeyo waxaan ugu baaqayaa dowladda puntland madaxweynaheeda iyo madaxda odayaasha dhaqanka dadaalka badan ay u galeen xabad joojinta la suudiyey in wadahadal lagu xaliyo waxaana xasuusinayaa laba kun iyo labadii eldoreed dagaal saasaa puntland u socday dadkii ka qayb qaatay joojintii aan kamid ahayn annagoo shirkii wadno waan joojinay shirka waxaan joojinay xabad kabacdi aan usoo laabanay shirka xasan abshir oo ahaa ra-isul wasaarihii dowladdii cabdiqaasim iyo aniga oo s r c mas-uulka ahaa iyo shirkii janaal gabiyo waa istaajinay gargaaraan u fidinay waa xabadiina waa istaajinay kulligoodna waa heshiisiinay waxaana ka horreysay wadahadalka jaamac la jaamac aniga gabiyo talyaaniga saddex iyo toban milyan noo soo dhiibay wadahadalaan ku wadahadal siinay iyo cabdullahi yuusuf in nabadda laga shaqeeyo sidaas ayaan xabadin u joojinay marka puntland waxaan ugu sheegaynaa madaxdeeda iyo waxgaradkeeda in xabadda la yareeyo meel sasankeeda ku yaalaan dib badan bay u keenaysaa abaaraa lagu jiraa deegaanka dhan waxaa weeye colaad iyo iyo iyo abaar waa laba col oo khatar ah waa marka fadlan waxaan ka codsanaa in odayaasha dhaqanka badxaadintooda danina u ogolaado d s ka ninka madaxda u ahna sidoo kale u ogolaadaan dantoodana ay ceshadaan deegaankana lagu celiyo nabadii wadii doorashada si u dhacdo maxaa yeele puntland hadday doorashada ka istaagto qayb weyn dib u dhac weyn oo waxaa imaanaya doorashada hadday magaranaysa abaarta ay dhibaato sii keenta doorashada gadaala usii dhigaysa marka arrintaas aan wada istaagno aad baad umacadsan tahay mudane xuseen maxamed faarax ciidid ra-isul wasaare ku-xigeen hore ee soomaaliya waktigaaga waa kaaga mahad celinayna iyo waraysiga mudane جزاكم الله في خير السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
weli dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada idin kaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda markaan waxaynu eegeynaa iyada oo goordhoweed ama maantaba ay ku guuleysteen cuqaasha kasoo jeeda maamulka puntland in xabadda la joojiyo xabaddii dagaalkii ka socday magaalada boosaaso ayaynu eegeynaa caqli cabdiraxmaan diiriyo shuqe oo kamid ahaa cuqaashii xalay soo saartay bayaankii xabad joojinta ahaa ee magaalada boosaaso ayaan ka wareysanay waxa xiga oo ay ka yeelayaan xaaladda colaada ay ka taagan magaalada boosaaso caqil cabdiraxmaan kusoo dhow radio muqdisho intaa kadib waxaad ka mid tahay salaadiinta maamulka puntland gaar ahaan waxaa ka mid ahayd raggii xalay odayaasha ahaa iyo aqoon-yahanka ee soo saaray bayaanka ah in xabadda la joojiyo oo ciidamada isor fadhiyo ilaa ay xad colaada laakiyo bal intaa kadib maxaa xiga maxaa idin qorshaysan adan waxba dhib male intaas baanu ku wada hadalnay mas-uuliyiinta iyaduna khayr allah siiyo waa naga qaateen intaas waxaa xiga hadee munshadaa la rabaa in la qabto xaaladahaas iska qurqulatooyinka ah oo dhacay waa waxa hadda xalkeeda la heli karto waana la gelayaa insha allahu weli wax hadda maxay ahayto tallaabaha oo aan hadda qaadnay ma jirto un go-aankaas iyo fahamkaas guud unbaa hadda soo baxay wixii kalena waa u diyaar garoobaynaa adeer wixii soo baxana biidnillahi karim waynu ka wada soconaynaa ilahi rajilak hadda halkaasay joogta waa tahay caqal markaynu dhanka kala eegno waxa isdagaalayo waa wiilal soomaaliyeed waa ciidankii maamulka puntland gaar ahaan ciidamadiisi guud ee soomaalida bal adinka ka cuqaal ahaan ama ka odayaasha dhaqanka ahaan sidee idinla muuqataa xaaladan haatan ka soo cusboonaatay boosaaso kayraga wiilasheedii weeye caruurteedii weeye waa nama kala xigaan waa ilmahayagii awagoodii baa ahay kan dhintayna anu iga dhintay ka dhaawacmayna anu iga dhintay wax igu dhowiy wax iga mudayna ma jirto xoogaa ismaandhaaf iyo baa iska dhacay iyana adeer waa saxaynaa laakiin sidaan u aragna waa ilmaha iyagiyo islaynaya iyo deegaanka iyagiyo dab ka qarxay inaanu dadino oo qaadanana xaq way nugu tahay wax weynu qalena ma jiraan adeer bismillahi karim waa tahay caqal markaynu dhanka kala eegno adigoo mahadsan odayaal waxaa jiray horay maamulka kaga tirsan dadka deegaanka gaar ahaan magaalada boosaaso oo horey baar usoo saaray dowladda iyo si guudna usoo jeediyey ciidamada haatan ay dowladdu ishayaan bal baaqiina kalsoonida a ku qabtaan inay dowladdu iyo dhanka kaleba laga aqbalo intuu loo egyahay ka odayaal ahaan labadaba waa la hadalay waana laga aqbalay maxaaba waaban la hadalay baanba ku yiri waaba nala ka aqbalay xabadiina waad istaagtay xalay baan labadaba la hadalay waana naga aqbalin biidnillahi karim wixii kalena wixii farsamadii iyo sidii xal loo heli lahaa baanu ka gudbaynaa biidnillahi karim khayr bayna naga saaday waxlaba ma jiraan waa tahay aad baana u mahadsan tahay macaane
qaybihii dambe barnaamijka bandhiga awresyada ayaad degeysanaysaan oo radio muqdisho codka jamhuuriyadda idinkaga imaanaya markaana waxaynu aadaynaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muddo saddex bilood ah waxa uu u kordhiyey howlgalka nabad ilaalinta ee midooda africa waxay ka dhigan tahay muddo kordhintaasi iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ma yihiin kuwo wakhtigan u diyaarsan la wareegista ammaanka dalka ayaan caawa wareysi dhinacyadaas taabanaya waxaan kala yeelanay taliyihii hore ee danab ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaashaan leh cabdiraxmaan sheekh cumar jeeni qaar walaalkay horta soo dhowow safaarig reer muqdisho iyo ummadda soomaaliyeedba waan salaamaya dhammaantiin intaa kadib amsom horta waxay wada rajeen xilli hore oo maxaan kuraa laga joogo dhowr iyo toban sano waktigaas oo loo qabay ciidan maxaan kuraday afrikaan ah oo dalka afrika dhexdeeda iyo barbareynka dalka soomaaliya markaa ka jiray ka qayb qaata runtii waktigaas oo aan aad ugu bahnayn ayay noo imaadeen dowladaha afrikaanka ah oo ciidamadana siiyey oo dhiigooda noo shugayna waa mahadsan yihiin intii kaga dhimatayna hadeenahay allah u naxariisto intii ku dhaawactay allaha bogadayo waxaa soo haray maanta arrinta maantayto golaamaanka saddex bilood ugu kordhiyeen saddexda bilood horta ciidan hadduu meel degan yahay ama uu dalka hawlgalayo wuxuu u baahan yahay wakti wuxuuna u baahan yahay in uu ciidanka kale oo meeshaas uu ku wareejinayo howlaha in uu maxaan ku rahda si aid ay wada socdaan oo wakti fiican ay wada qaataan أول هوري waxay ahayd amisom marxalada badan soo martay waxay soo martay nabad ilaalin iyo nabad raadin iyo maxaan ku rahday in ay amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyagoo joint operation ay howlgalla wada galaan wada sameeyaan marna ay amisom gaarkeeda u samayso marna ay ciidanka xoogga dalka gaarkeeda u samayso marka ilaa iyo hadda marka waxaan ku oran karaa labadii kun iyo toddobiyo tobankii laga bilaabo dowladda soomaaliya waxay ku hawlshanayd hawlanayd in ay maxaan ku dhahay la wareegta amniga guud ahaan dalka marka waxaa jiray dhibaatooyin hortaagan in amniga lagu- lala wareego oo ay kow ka tahay cunaqabataynta dhaqaalaha oo ay laba ka tahay cunaqabataynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maxaan ku dhahay la saaray january kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ma- warkaas oo maxaan ku dhahday ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay iyo dowladdii qarankii hore oo soomaaliyeed u dhacay kadib waxaas lagu un ku saareen dalka soomaaliya cunaqabatayn dhinaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka taas waxay keentay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay burburaan duruufo iyo xaalado adagna ay soo maraan kadibna kabasho la soo galo wakti dheer ilaa iyo maxaan ku idhahday laga soo bilaabo labadii kun iyo ilaa labadii kun ba aan dhehne laakiin mar walba xilligii soo gaaraysay soo gaaraysay laakiin haddeer labadii kun iyo toddobiyo tobanka wixii ka dambeeyey ciidanka xoogga dalka maamulka soomaaliya wuxuu isu diyaarsay inuu la wareego amniga waa tahay marka amnigeeda la wareegana waa inaad go ahead waa tahay taliya markaynu eegno ee, dhanka iyo lawreegitaanka iyo ciidanka inay u diyaarsan yihiin waynu u imaan doonaa laakiin ee, bayaanka wuxuu leeyahay iyada oo xaaladda soomaaliya ay weli tahay mid khatar ah oo nabadda iyo ammaanka caalamkaba khatar ku ah ayuu wuxuu galuhu go'aansaday inuu ogolaado in dowladaha xubnaha ka midooda africa ay sii kasii howlgalaan ee, soomaaliya muddo ee, saddex bilood ah ee, ma ku muuqan kartaa in goordhow ee, amisom soomaaliya ay ka tegayso oo ciidanka qaranka ee xooga dalka ee, si guud ula wareegi karaan amniga markaa eegto ee, muddo kordhintan saddexda bilood ku eg
haa walaal ciidanka xoogga dalka soomaaliya haddeer buu u diyaarsan yahay waxaan haysanaa ciidamad u diyaarsan oo maxaan ku dhahdaay u tababaran oo haddeer jooga goobo iyo deegaamo iyaga keliya ay responsibility iyo mas-uuliyadda gacanta ku hayaan waxaa noo joogo kale ciidamo kale oo noogu diyaarsan meel kastoo amisom hadda ay joogtana waxaa la jooga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ma aha in abra amisom ay meel ka guurayso oo ciidan lasoo qaadayo soomaaliyada la keenayo waxay ku wareejinayaan amisom ciidanka iyaga la degan markaa meesha oo goobta la jooga ayay ku wareejinayaan goobta mas-uuliyaddeeda iyadoo mas-uuliyaddeeda ay wada saaran tahay si guud u wada saartay amniga haddana waxaan ku dhahday khataraha dadku qof walba siba u qiimeeyaa waxaan ku dhahday wakti waxaa jira arka khatar iyo dhibaato badnayd maanta haddeer waxaan ku dhahday ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxay ka howlgalaan banaanada ay waxaan ku dhahay argagixisadu ku dhumaanaysanayso mar waxaa jira muqdisho gudaheeda ay argagixisaduna ku sugnayd amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya dadna ay muqdisho wada joogeen aysan awood u heli karin inay maxaan ku dhahday argagixisada banaanka kula soo dagaalamaan gudahana maxaa laysaga difaacayay marka hadda laakiin waxaan ugu wadnaa oo ciidankeena xoogga dalka soomaaliya wadaan inay banaanka ku raadiyaan ku ugaarsadaan wakti waxa hadda dhagixisa oo hadda weyn oo gu- la sheego oo la yidhaahdo khatar bay keeni karaan oo dalka soomaaliya ka jiraan maba jiraan laakiin taliya laakiin ciidankeena waa u diyaarsan Aha. laakiin taliya dadka qaar waxay qabaan soomaaliya sidii afghanistan oo kale ayaa ka dhacaysa haddii amisom ay dalka ka baxdo waxaa la arkayaa sidii garoomadii ee, ee, markii ciidamada maraykanka ka baxeen ee, afghanistan garoonka wixii ka dhaco kalaa laga yaaba in garoomada xamarna ay ka dhacaan arrimahaasi ee, nin ciidanka muddo ku jirana waa tahay aqoon-yahanna waa tahay waa beeninaysaa sooma
walaal ma ka dhici karta afghanistan waxay ka dhacay muqdisho iyo soomaaliya horta ciidamada amisom horta ma joogaan dalka soomaaliyeed ma joogaan waqooyi ma joogaan maxaan ku dhahdaay gobolada bari oo dhan ma joogaan maxaan ku dhaha gobolada dhexe ma joogaan ma- shubooyinka qaybo badan oo kamida ma joogaan shabeellooyinka dhexe labada shabeelle iyo muqdisho iyo maxaan ku dhahdaay hiiraan oo ay gobolka maxaan ku dhahdaay dadweynaha ay joogaan iyo baydhabo meelo yar yar oo pacific ah location oo aan farq tirsa ama sagaal ama toban ah bay horta joogaan amisom ee ma joogto amisom dalka soomaaliya oo maxaa ku dhahdaay soomaaliya territory waxa la yidhahdo ma ay ma joogaan amisom kulli amnigada waxaa suga soomaaliya national army ciidamka qaybka sida soomaaliyadaas amnigeeda haya kan uu hargeysa jooga waxa ammaankiisa isaga haysta kan maxaan ku dhahdaay garowa jooga isaga ammaankiisa sugta kan maxaan ku dhahdaa jooga meesha la yidhaahdo joosamareeb iyo jaarkacay isaga ammaankiisa haysta amisom marka in laga dhiga ma ahan dallad weyn oo soomaaliya dad ku dahan amisom waxay jirtaa meelo yar yara laakiin ay argagixisadu ku leedahay dhabanaha xoo- xoogaa marka hore ay ku xooganayd haddana fursad bay argagixisadu waa ka baxday meesha marka amis hadday baxdo hagee wey meesha ay la wareegaya shabaab marka la isweydiiyo afghanistan maxaa ku dhahdaa marka ay kasoo baxeen ciidamadu magaalooyinkii muhimka ahaa oo maxaa ku dhahdaa ciidamada koobaad hooska iyo ciidanka cirka ay joogaan iyadoo casumadii la soo gaarin bay bay la weegeen goboladii o dhan marka anaga goboladii amson maba joogtaba amson waxaa jirta meelo yar yar ah oo ka mid ah sida caasimadoo kale iyo maxaa ku dhahdaa gobolada qaybtood amson wakti waana waanagu bixisay dagaal waa ku gashay dalka soomaaliya laakiin sida dadka u arkayaan amsom uma maxaa ku dhahaa uma joogta dalka amsom dalka waxay ka joogtaa goobo yar yar goobaha yar ka ahaana mas-uuliyaddeeda waxaa lagu wareejin doonaa ciidamada hadda mas-uulka ka ah ee soomaaliyeed waa tahay taliya dhanka kale markaynu eegno hadda saddexdan bilood waxay ku eg tahay koob iyo soddonka bisha bisha maarso ee laba kun labaatan iyo labo amisom marar kala duwan ayaa loo cusboonaysiiyey mandatekooda oo waqtiyo kala duwan lagu dardaray ama lagu kala dardaray marka ma ku muuqan kartaa in laba kun labaatan iyo labada maarso soddon iyo koodeeda markii la gaaro in haddana laga yaabo golaha ammaanka qaramada midoobay inay fadhi kala yeestaan lana dhaho soomaaliya ciidamadeeda iyo si guud uma diyaarsan inay dalka la wareegaan mise soomaaliya ayaa lagu wareejin doonaa ay kula tahay
walaalkay horta marka ciidan uu maxaa ku dhahdaa meel yimaado oo wafti ama madey loo sameeyo madeykiisa in maalin lagu daro iyo in bil lagu daro iyo in sana lagu daro wax maanaa ma samaysta laakiin ama mas-uuliyadda iyo responsibilityga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama soomaalida shacabka oo dhan u yaallaa wuxuu yahay inay soomaaliya toga jiri mas-uuliyaddeeda iyo ammaankeeda la wareegaan waana u diyaarsan yihiin taas iyada ah waxaa soo haray waktigaas oo mandayka hadda ay yidhaahdeen golaha ammaanka waa ku egyahay waxaa laga yaabaa in ciidamo amsom ay baneeyaan ciidanka xooga dalka in la wareego sidoo kale waxaa jira african standard by forces waxa la yidhaahdo oo annaga aan xubin ka nahay waxaa laga yaabaa in ciidamo aan amisom ahayn oo magac kala leh oo sida african standard by forces oo kale inta la fiyaasho in maxaan ku dhahdaa si wada jir ah dowladaha afrika ee dhibaatada ka dhacda in loo xaliyo sida maxaa ku dhahaa soo maray annaga sidii wadamo kale loo wada xaliyey oo dhibka loo maxaa ku dhahaa layskala kaashaday marka muhiimaddu waxa weeyaan annaga ma u diyaarsanahay inaan isweydiino ee ma ahan maxaa ku dhahdaay maxaa dhacay hadday baxaan hadday dhacaan hadday baxaan wax dhacayo ma jiraan waayo annaga waxaan u diyaargarowday wakti hore oo hore oo hore hadda waxaan dhihi karaa bidhaca wuxuu ka yimid in ay maxaa ku dhahdaay ciidan meel degan uu guuro waa hoogaa waxay qaadanaysaa wakti marka processkii sharciga ahaa in la mariyo oo annagana aan maxaan furaaday mas-uuliyadda goobta booskana kasoo istaagno iyagana mas-uuliyadda geefiga ay qaataan un wey wax la sugaaya aad baad umahadsan tahay gaashaanle aad baad umahadsan tahay gaashaanle cabdiraxmaan sheekh cumar jeenqaar taliyihii hore ee danab ee ciidamada xoogga dalka taliya waktigaaga iyo falanqeyntaada kooban waa kaaga mahad celinaynaa aad baa mahadsantahay
waan idiin soo diyaariyo anigoo ismaaciil maxamed sheekh waayaa intaasi nooga dhan tan iyo habeenka dambe intaynu ku kulmi doono waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan hurda caafimaad qabta